bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur fayla weybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka doorkaroon madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagren oo safiirka etoobiya kula hadlay amniga iyo doorashooyinka dalka ciidamada kumaandooska danab oo howlgalo fuliya kulan degdeg oo lakuweeladii shaqaago ku dhalatay duleedka beled haawo ee gobolka gedo al-shabaab oo qaraxyo ka burburi garoonka diyaaradaha degmada buulaburda ee gobolka hiiraan akhbaraadka binaanka dowladda maleesiya ayaa ku hadalay kiiska muwaadinkan dhaladay dalkaas oo la kiri gudaha soomaaliya duhur fayla dhegaystayaal weyba duhurnimaha ahaad ugu taariikhdana iyo ee toddobiyo sagaalka bilo sagaalaad sebtembar labada kun labaatiyo kow kantaasay wahayna qodobadii warkaana duhurnimo idaaxadda reediw baydhabo haanshaanka door karoonay haddana dhegaystayaal warkii oo faah-faahsan warkana anuga siciid ayaan taasiin ku jeediyahay duhur fayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen ayaa agalka madaxtooyda ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weybouse ka qaabilay safiirka dowladda ethoobiya ee infadhiya soomaaliya mudane ambasador abdifataah sheekh cabdulaahi kulanka iyo weeldhadan kulanka weeldhadan madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagaren oo uuse ku heliyaayen hubno ku mid ah golihiisa wasiirada iyo safiir cabdifataah iyo ay ballan ku hadlay arrimaha doorashooyinka iyo amniga deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya safiirka dowladda ethoobiya ee infadhiya soomaaliya mudane ambasador cabdifataah sheekh cabdulaahi iyo dhinishay weyboose sheegay inguus ciidanka faraxsanya sadalahan ka dhawaay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isla markaasayna uuse sheegay inuu sii wada doonaan wada shaqaynta iyo laleeyin madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhinaga kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen ayaa usan mahadnagi dhinishay ka dowlad ahaan dowladda etoobiya taageerada dhinaga amniga ee iyo siyaasa maamulka koonfur galbeed waybanuuse ku hadalay waybanuuse ku dalbaday inay kordhiyaan taageerada marwalba siyaayaan waana la garab suranyan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulanka markii ha dhammaaday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagaren iyo goobta warbaahintan korbi muhiimadda ee kulankan geeka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuuri dunya wadiin wasala allahu calayhi wasalam maanta waxaana soo booqday safiirka etoobiya soomaaliya u joogo runtii sharafay noo tahay aada iyo aadaana ugu faraxsannahay safiirka waxaan ka wada hadalnay xiriirka dheer ee qotada dheer iyo wada shaqaynta aadka u wanaagsan ee dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya oo walaalaha ah dariskana ah ka dhexeeyo sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii doorashooyinka iyo sida ay hadda habsamida leh oo ay ku socdaan iyo amihii amniga doorashada amnigeeda sidii loo sugi lahaa sidaa la socotaan ambasador cabdifataax waa safiirka dowladda etoobiya dowladda etoobiya way nooga duwan tahay dowladaha kale safiirada kalena wuu nooga duwan yahay cabdifataax ciidanka ugu badan iyo xiriirka ugu fiican southwest aan leenahay dowlad aan leenahay dowladda etoobiya oo kale ma jirto arrimahaasaan ka wada hadalnay in lasii xoojiyo iskaashigii iyo kaalmadii iyo amnigiiba intaba lasii xoojiyo runtii inta waxaa jooga ciidamo amisom ah oo dowladda etoobiya ah iyo ciidamo non amisom ah oo ku joogo heshiis dowladda ay la gashay dowladda etoobiya oo walaalaha annaga ay noogu soo gurmadeen in ay nagala qayb qaataan amniga shacabka reer koonfur galbeed magaalooyin badanna joogaan runtii waa uga mahad celinaynaa waana waana u ognahay abaalkaas iyo dadaalka ay geliyeen dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed safiirka wadahadalka annaga iyo booqashadiisaba aadan ugu faraxsannahay saacad safiir soo dhowow meel gurigaadii labaad ah oo aada lagaaga jecel yahay kusoo dhowow
dowladda ethoobiya ayooyba ciidamo fara badan ku howlgalow magaca amisom ku roga gudaha koonfur gudaha soomaaliya gaar ahaan howlgalasho inta badan hang mithilow ethoobiya way inbadanya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baysayba deegaanada koonfur galbeed waybana iyo si gaar en kusuganyina degmooyinka ku tirsan deegaanada koonfur galbeed baay iyo bokool hanaas oo qeyb ugu qaadaya dagaalka la kala jaro ururka al-shabaab ciidanka kumaandooska danab iyo howlgal fuliya ciidanka kumaandooska danab gaar ahaan ururka afraad guutada tumiyo lihaad iyo howlgal qorshaysan waybayo ku fuliyana deegaanka yaagbaroweyne oo ku tirsan deegaanada hooseedow degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha howlgalka hogaamiyaasi yawayba iyo sheegana in ujeedka usahay unkuurgalowka xaalada deegaanka oo maalmahoogi laha dhaafi iyo al-shabaab dadka shacabka ku barakiciyaayeen deegaankasi sidoo kale wayba iyo sheegana in intlain intii lakuguda jira howlgalka ku dhanka ee ururka al-shabaab iyo waahda arrimaha bulshada ciidanka kumaandooska danab iyo anfidyan dadka deegaanka yaag baraweyne kaalmo caawimaade anaas oo iyo haysati xaalado shargadiisan oo bani-aadanimo anka dambooyintii saraakiisha ciidanka danab iyo waybayo sheegana inay sii wada doonaan howlgalka ku dhanka ee ururka al-shabaab ilaayo ku saarayaan deegaanada hooseedow degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dhowr jeer iyo degmada yaag baraweyne ee gobolka shabeellaha hoose wayba ka dagaalamay ciidamada dowladda iyo hubno ku tirsan ururka al-shabaab oo haweeraraya kulan deg dege oo lakueladhay shaqaaqo kudhiidii duleedka beledhaawo ee gobolka gedo wayba degmada beledhaawo ee gobolka gedo kulan kueedhaday saraakiisha saraakiil higeenada ciidamada gobolka gedo maamulka degmada beledhaawo kaasoo lanku hadalaya amniga xuduudaha iyo shaqaaqadii ku dhalatay duleedka degmada beledhaawo ee gobolka gedo shaqaaqada ayaa wayba andhexaytay ciidamada dowladda soomaaliya oo yajeytay gobolka gedo iyo haan kenya kadib markii ciidamada kenya iyo dileen qof shacab hay oo kubahi degmada beledhaawo waana ku wajahnay magaalada mandheera kulanka oo goobro ku haayeen taliyaha ciidamada nisa ee gobolka gedo cabdiraxmaan cabdulaahi aadan bakaal kooka taliyaha qeybta ciidamada ciidanka asluubta gobolka gaashaanle dhexe cali maxamed cumar taliyaha ururka labaatan iyo toddobaad ee guutada tobnaad waana kusimaha taliyaha guutada tobnaad gaashaanle xuseen maxamed cali xidig waybana loonku hadalay koranqaadowka iyo adkeynta amniga heryaha arinta shaqaaqooyinka xuduudaha iyo kudhiidii degmada beledhaawo ee gobolka gedo saraakiisha hoosy saraakiil hoosyada degmada beledhaawo iyo kulanka wayba lakuku dhegaystay xaaladda amni ee degmada beledhaawo iyo deegaanada hooseedow ee higa dhinaga xuduudaha ee magaalada mandheera saraakiisha sarsare iyo wayba iyo amar buuhiyooseen ciidamada inyo adkeeyaan amniga degmada beledhaawo iyo huduudaheeda islamarkaasina iyo si aan aqbalna in shacabka soomaaliyeed laka dhibaatay intahan dhexayta magaalooyinka beledhaawo iyo mandheera dhowr jeer iyo ciidamada dowladda soomaaliya wayba yejeytay gobolka gedo iyo yejeytay gobolka gedo iyo haan kenya waybay xuduudka dhinaga beledhaawo iyo ka dhex maray dagaalo koo kooban oo jeysadi khasaarana iska jara dhimashiyo dhaawac ururka al-shabaab iyo qaraxyo ka burburi garoonka diyaaradaha degmada buula burde ee gobolka hiiraan wararka unu ku helahayna degmada buula burde ee gobolka hiiraan iyo waybayo sheegahayana in hubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo qaraxyo la fiirsadan garoonka diyaaradaha degmada milaas oo bilihii laha dhaafi uuse ka socday ee dhismo hoogan qaraxyada oo niska jariha qaraxyada oo niska jari bambaanooyinka gacanta laku tuurow iyo haanga nooca dhulka laku duugow iyo wayba la sheegay iyagoo saameyn weyn kuwa dhadih dhismaha ka socday garoonka diyaaradaha degmada buula burde ee gobolka hiiraan wararka una wararka iyo waybantaasay iyo ka darahayna in qaraxyada burburyan qeyb ku mid ah goobihii la dhisi hanaas oo ku mid ahay meelaha aan ku muhiimsan garoonka ee dhismada ka socotay sida warbaahinta aan sheegeen dadka deegaanka ku sugan saraakiil ku tirsan laamaha amniga degmada buula burde ee gobolka hiiraan iyo dhinisho weybayo sheegeen in qaraaxyada hal qof ku dhimadi sida kalena iyo ka dhaawacmin ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada buula burde iyo weyba iyo howlgal hoogan oo kuwadana duleedka degmada buula burde gaar ahaan meelan ku dheerayna garoonka qaraxgan kudhi iyadoo oo weli baadigoblanka jara dadkii ku dambeeyey qaraxyadan garoonka dhismaha ka socday loko burburi labaatiyo lamadii bili juun ee sanadkii laha dhaafi lamada kun iyo labaatanka iyo haytay markay qarhayo min miino lakahiri qeybta nasashada walyeelo eedan hooganha ku diri garoonka waybana qarxyadan ka eedayan hilla dhowaan la rajeeyay in dhismaha garoonka hariga lagu jara lahay iyo ku jara lahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo ku-higeenshay yuusuf axmed hagar dabageeda weli warkii duhurnimo ee radio baydhaba ee magaalada baydhaba iyo dhegeystayaal si toosan la socotan dowladda maleesiya iyo waybaya ku hadlay kiiska muwaadiniin andhalati ee dalkaas oo la kaheliya soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda dowladda maleesiya iyo waybaya sheegtay in si dhowya aan la socotay xariga iyo xanaanka sharciga ee langmaray qof andhaladi maleesiya oo la sheegay inguusa soomaaliya hangali inguusa ku qayb qaadada howlaha iyo wadaan ururka al-shabaab kaas oo maxkamadda ciidamada qalabka sida dhegeysashay dacwadda dhegeysashay dhegeysiga dacwadiisa bilowday wasiirka arrimaha dibadda maleesiya iyo weyba uuse sheegay in mas-uuliyiinta safaaradda maleesiya ee khartuum suudaan koox handirti muqdisho siyo onfirian badqabka caafimaadka iyo xanaanka sharci ee langmari xariga ah axmed mustakiina abulhamid warkii dhegeystayaal duhurnimaadun radio baydhabo ee beledka baydhabo aysiinku dhagaystaasan anta iyo ninka egiya warku intaasiinku jeediyaya anigoo injineer sabriye meela qaybta farsamadeen fidhi saaxiibkay jookar warkan dhegaystayaalku kale lamadaanti marokal hawada dib uun kulamaana ammaanaallah